wacano wanaagsan ah dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinka oo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha julaay waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay qaar ka mid ah majaajilistayaasha dhallinyarada maaweeliye
caawa gelin dambe suxuur gaarayo gaasigu kayo gargariirayo gabmi waayaye allaallahayaay ma gabadhan fura ma gaariban isu dhigaa geeridu xaq weeye ma gaariban isu dhigaa sidoo kalena qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a ganacsiga iyo doorka uu ka qaato shaqasiinta dhallinyarada
dhallinyarada waxaa ku jirtaa tamar cusub tala cusub maskax cusub marka waxaan kaga baxayaa xikmadan gaar u leeyahay oo ah da'yartaa waxqabato maskaxdeedu dihinta shirkadaha kale iyo meelaha kale lafteeda waxaa u habboon sida shirkadda muumi group inay tusaale u noqoto da'yarta maskaxdeeda iyo kartideeda ay ka faa'iidaysato inta xooggooda cusub yahay dhinaca heesahana barnaamijka kama tegin
intuu guniyo baarbaxay caleemu u balaadhey baxru saaflaamooge badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa aleewa haye baddaan aan ku dhacay sideen uga baxaa waaw waa heestii badbaadaa isha- lew adigoo isha isbedela baydhabo soo maahayn bardihii ku yila isha baydhabo amaad weli biyo ka dhaamaysa ismaaciilo sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta intuu socdo marka hores waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warka caalamka
askari maraykan ah oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada badda maraykanka ayaa loo aqoonsaday in uu ahaa qofkii geystay weerar lagu dilay saddex askari oo booliska maraykanka ah isaga oo dhaawacyo u geystay qaar kale toogashadan ayaa ka dhacday gobolka lusiana gaar ahaan magaalada battle rock waxaana toogashadani kusoo beegma- beegantay iyada oo xilli horeba ay gobolkaas ka taagnayd xiisad ka dhalatay nin madow ah oo boolisku ay toogteen saraakiil milatari ayaa sheegay in gavin long oo ka soo jeeda magaalada kansas ee gobolka missouri in in uu ahaa sagaal iyo labaatan jirka uu weerarka geystay wuxuuna ka tirsanaa sida la sheegay ciidamada badda maraykanka intii u dhexaysay labada kun iyo shanta ilaa labada kun iyo tobanka meelaha la geeyeyna waxaa ku jirtay dalka ciraaq
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa cambaareeyey hadalka sheegaya in washington ay ku lug lahayd isku daygii afgembe ee dhicisoobay ee maalintii jimcaha ka dhacay dalka turkiga kerry ayaa u sheegay telefishinka c n n maalintii axadda inay mas-uuliyad xumo tahay in maraykanka lagu eedeeyo inuu ku lug lahaa afgembiga aan rumoobin madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan ayaa ku eedeeyey wadaadka la yidhaahda fataxullah gulen oo ah wadaad go-doon ku jira oo hadda ku nool gobolka pennsylvania ee dalkan maraykanka inuu ku lug lahaa qalalaasaha dhacay waxaana uu codsaday in gulen loo soo gacangeliyo
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan magaalooyin badan oo soomaalidu ay degto waxaa ka jira majaajilaystayaal ay dhallinyaradu jecel yihiin kuwaas oo dhallinyarada u soo bandhiga heeso madadaalo ah abwaan faarax jacayl oo ku nool magaalada boosaaso waxaa waraysi la yeeshay wariyaha v o a boosaaso yuusuf xamuud yuusuf faarax jacayl ayaa ugu horreyn ka sheekaynaya isaga jacayl ku dhacay
jacaylka maanta waxaanu ka bilaabayna horta aniga jacaylkaygu waa mid da'weyn hadda wuu la shaqaynayaa Een, haddaba annagoo gabadha jacaylka ha dhicin hajaban la ilaamiga iyo dhulka mutuleelka aan ka ilaalinayo ayay waxay tii wiil baan jeclahay een, afartaa bilood saaxiib jacaylkeenu ha ku soo afjarmo warqadaydiin ay sii aad iyo aad baan waxaan ula yaabay oo marnaba iga deg weyday gabar yar oo inta aweyd aad soo daba joogtay markaa qarash garowday ayadoo la gurigeynaya tira warqadiisii waa odaya koweyn ma garat Een, marka eh, heestan baan haddaba saaxiib ku farayaraystay een, aan ku dhowaano eh, demiskada anigoo weliba xigmaddu ay ka bilaabatay caradu een, gaas igu kacay xilligii soonka ugu dambeeyey suxuur gaarayo caawa galin dambe gaasigu kacayo gargariirayo gami waayayay caawa galin dambe suxuur gaarayo gaasigu kacayo gargariirayo gami waayayay alla alla hayaay ma gabadhaan afura ma gaaribaan isu dhigaa geeridu xaq weeye ma gaaribaan isu dhigaa ma gobolkan uga tagaa gudaha buntland war ma gobolkan uga baxa goodaha buntland gargadud galaayoon ka guursada geeye ugub anugu haddaan taabto jacaylka wadani waa daba yaallaa anigoo ah abwaan faarax jacayl kuna magac dheer xigmaddaashe ee, loona malaynayo inaan ahay cilmi daadshe awowgi
wadani
soomaaliye magaceendiyo amuuqeen tegyo meel kale geliye magacdhe magacdheere calankii milatar iga xoogiyo moodi iyo nool kale tobadkeen ha loo qoro.
waay abwaan faarax jaceyl ee, waxaa joogtaa ee, goob ay dhallinyaro badan joogaan Ee, sidee u arkaan marka xikmadahaaga iyo sheekooyinkaaga iyo majaajiladaada ee dhallinyarada markaa la kulantay Een, waxay u arkaan een, markii anigu aan dhalinyaro joogo magaalada oo dhan anigu haddaan raba meel baan isugu keeni karaa Ee, december aniga aad baa lai xiiseeya xigmadaydana waxaan ka hadlaa een, ilaa 91 iyo 2016 soomaaliya dagaalkeeda raaca nabadda hala raadiyo nabad colaadana hala dhigo baa u badan tahay Ee, abwaan ee, abwaan faarax jaceyl ee, dhallinyaradu iyo ee, haweenkuba ee, gabdhahuba waxay inta badan soo badanayay ee, jacaylka maxaa ka aaminsantaa adigu jaceyl maadaama ay sheegtay in uu hadda jacaylku hayo adiga jacaylka hadda joogaa saaxiib jeeb buu ku haray
adigii dhalin dhallinyaraa baa tahay waxba ma haysid abwaan baa tahay ee, laftigaagu ee, iima muuqato ama ee, kuma malaynayo in nin dhaqaalo badan ku fadhiyeedan aa tahay jacaylna waa ku haya ka war soo dhallinyarada kale lama sinid taas hore maa uga hadlo aan ku iri ee, jacayl horta jeebka ku haray aniga fotiinki afar iyo tobankii baa laga qoray adjooka aad ma garad Een, waxa weeye jacaylku horta jeebka ku haray haddana waa kuleeyahay maantana dee waxa weeye waxay maraysaa diiday lacag diiday deeqsi diiday bakaylo diiday ana iska daayay doonisteedii waxa weeye ee, haddaba saaxiib anigu jacaylka saddex iyo toban baan kula magac baxay haddana waxaan jiraa konton dhalashadaydiya iyo toban boosaas oo ugu geysay lixdankaa baan ku jilayaa gabadha jacaylka haddaan la jiro haddaba gabadha markaan jacaylka ku barafsaarayey mar kale aan u noqdo iyo sida tan maalintii aan ku barafsaarayey jacaylka aan gabadha ku beerayey aniga waxaan ku magac dheer father of lof jacaylka aabihiisaa baan ahaa lacagna lama joogo meesha laga dila aqaa jacaylkaygaan sirqada iyo kaagaan siqirka saaxiibay inaan yahay samankaan colaade jacayl jacayl jacayl jacayl jinimadu la tegayo joogo boosaasaan jilaynaayo in adeer jeeb marane jacaylkaygaan sirqada iyo kaagaan siqirka saaxiibay inan yahay sabankan colaad allahayow salaamayeel allahayow samata bixi allahayow salaamayeel allahayow dacshiradu waa gogoose maxaan ku daraa
wax kale ha noogu darin dhef intaa noogu jooji abwaan faarax jacayl muusigiina isagaa iska wata waxaa la yidhahdaa adduunka haddaad xoog weyda xeelad ma weydid weliba mar haddii muusigii uusan haysan oo laga yaabo kabankii inuu garaaci kara ay dhici karto laakiin aan lahayn muusigii ama kursiguu ku fadhiyo iska- muusigii ka samaystay dadka qaybtoodna waxaa jira waxayba uga j- ka jecel yihiin muusiga laftigiisa inay waxyaabaha gacmaha lagu tumo tusaale ahaan eh, wayna ka moor waa dabiici way ka dabiicisan yihiin Oo, waxaan xasuustaa xilliyadii aroosyadii hore miyiga oo kale eh, marka sixni ayaa lasoo qaadi jiray iyo durbaandada qaarkood baa Hay.
durbaanka dhinaca haweenka inta badan xasaysan jiro meel degan jiray ay raggu waa- waa waa ka lexleexanaya durbaanka raggu dabeedna waxay samayn jireen eh, marka waxaa lasoo qaadayaa sixnigaasa la dhigayaa qu- quruur dhagxaan yarar baa dusha laga saaraya si shanqarsa u badato si sh- sanqartu badato dabeedna nin baa intaa xariif ku quruur ah.
wuxuu sooma daadanaya ismaaciilo May dee waa waa loo samaynaya habaanu ka daadan uu Waa halkaa ga- maanta shagax maanta o dhan uu ku dhex wareegaya markaa marka waa sida dafihiyo kale marka maanta o dhan halkaas ka tumaya oo odhanayaa saasoo kale uga tumaya meesha marku ka tumo qof kalena cod een, eh, wanaagsan buu ka daba looqaynayaa marka codkii iyo sacabna waa lagu daraya wixii oo dhan aan isqabsanaya markaa marka marka jiibtii iyo jaantii iyo wixii oo dhan ishelaan maxaa ka soo baxay waxaan la sheegi karin dadku way murqaamayaan marka kaasi wuxuu ahaa abwaan faarax jacayl magaalada boosaaso wuxuu ugu warramayey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan ganacsiga waxa uu door ka qaataa shaqo abuurka dhallinyarada haddaba wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa waraysi la yeeshay cabdinaasir yuusuf bulxan oo ah madaxa iibka ee shirkadda la yidhaahda muumin waxaana uu kala sheekaystay sida shirkadoodu fursad ugu abuurto dhallinyarada iyo waxa ay ka shaqeeyaan
Een, guud ahaan gobolka awdal danayn badan baan aad baan u danaynay marar badanna sarfeeyadiisa iyo nidaamkiisa oon soo marnay magaalada boramna insha allah bidnillaahi kariim miiskay noo saaran tahay sidii aanu iman lahay waana qorshaha iyaga koobaad inaanu xarumo ka furno insha allahu bidnillahi kariim haddii xagga rabbi laga helo maadaama aad sheegtay in dhallinyar ay u badan tahay dadka ka hawlgala shirkadiina waxaa jira shirkado fara badan oo badeecadaha keeni jiray somalilan waxaa laga yaabaa in shirkadiinani iminka ay soo shaac baxday mase odhan kartaa waxaa soo shaac saaray dhallinyartaasi ka qayb qaadanaysa shaqada amase ay shaqo abuurka u samaysay ee ay qaadatay ayaa kor u soo qaaday shirkadda mase odhan kartaa Een, kolley haa dhallinyarada waxaa ku jirtaa tamar cusub tala cusub maskax cusub marka waxaan kaga baxayaa een, xikmadan gaar u leeyahay oo ah da-yartaa waxqabato oo maskaxdeedu dihinta Een, shirkadaha kale iyo meelaha kale lafteedu waxaa u haboon sida shirkadda muumin group inay tusaale u noqoto da-yarta maskaxdeeda iyo kartideeda ay ka faa'iidaysato inta xooggooda cusub yahay ma jirtaa shirkadiinan muumin group waxa ay soo dejinaysa mooyaane waxay dhoofisaa oo dalka gudihiisa ay intay ka qaado ay dalalka dibadda u dhoofisaa ma jirtaa Een, dalal badan oo ay wax ka dhoofiyaan way jiraan sida een, een, soomaaliya laakiin somalilan maya waxay ka dhoofisaa ma jirto badeecadaha aad markaa dhoofisaan maxaa ka mid a Een, waxaa ka mid ah badeecadaha ugu badan muuska sinsinta een, waxyaabahaasay shirkadu caan ku tahay oo dhoofisaayay aad iyo aadna u beertahay oo ku dhiirigelisaa dhallinyarana weeye kuwa halkaa laftooda waxa ka shaqeeyaana waa dhallinyaro ma laga yaabaa inaad maalgelin ku samaysaan ama beeraleyda wax soo saarta ee somalilan mustaqbalka maxaa idin qorshaysan Een, mustaqbalka waxaa noo qorshaysan xaqiiqatan inaanu waxyaaba badan dhiirigelino oo ay ugu horeyso waxay cunaan ummaddu ima dhiirigelinta beeraha een, tababarka dhallinyarada ee dhinacyada kala duwan mar walba waxaanu mudnaanta siinaynaa wa- baahida bulshadu wixii ay tahay laakiin hadda waxaanu een, een, isku dayaynaa ee, fishanka iyaga iyo- ma- maxaa la dhaha aragtiyaha iyaga ama hiigsiga iyagu yahay in horta guud ahaan gobolada somalilan aanu gaadhno xarumo ka furanno degmooyinka aanu u gudubno ilaa heer tuule iyo sidii aanu badeecadaha iyaga u wada gaadhsiin lahayn een, ayaanu mudnaanta siinaynaa waxyaabo badan oo dadka dan u ahna xaqiiqatan waan nugu keenaa insha alla bidn illahi kariim waana nugu soo kordhinaynaa waxyaabaha danta oo ah ee bulshada aad u keentaan maxaa ka mid a Een, waxaa ka mid ah waxyaabaha quutal daruuriga oo kale haddaan tusaale ahaan usoo qaato dadka mar walba waxaanu horreysiinaa dantayada iyo dadka danta shacabka danta shacabkaanu horreysiinaa maadaama shacabku yahay kan ku tiirsannaha cabdinaasir yuusuf bulxan madaxa iibka iyo suuqiinta ee shirkadda muumin group oo aan ku wareysananay barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad ayaad u mahadsantahay haashim annaguna ismaaciilow dhegeystayaasha waxaan u raacinaynaa mid ka mid ah heesaha waayowaayada ah haddana weli dadku aad u jecel yihiin markay maqlaan waa laxliyade
ilaa xilidii aan dhashay iyo malaha ka hor haye xaggee ka hadlay isha baydhabo waaw warkeeda maku soo gaara horta isha baydhabo horta waan maqla halka hay maxaa maxaa marka isha baydhabo aad maqasho maxaa kuu sawirma haddaanan khaldanayn meel dhir badan ka baxdo doog ah een, ee, biyo durdurina ka socdaan biyahaasina macaan yihiin sawirkaasay soo bixi lahaa aad iyo aad ishaaradaada buxda Hey, aad baad u ishaartay way biyo macaan tahay shabaydhabo biyahaas waan cabay waa si intaad sifaad ka bixisay leeda dee hadda- hadda war- saasaan ku tegi ba marka nin tagaad u eg tahay ii shabaydhabo codka macaan fanaanka xasan aadan samater
bayla igu heliyo boraaniga ridiyo baasaa jacaylku soobay bayla igu heliyo boraaniga ridiyo baasaa jacaylku soobay boqolyobay berigii hore sidaan ku bartan belaadan lahaa boqolyobay berigii hore sidaan ku bartan belaadan lahaa goobtii haddana sii ballaaragtu bogsan weyday goobtii haddana sii ballaaragtu bogsan weyday berdihii ku yeeli shaabaydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ku ballaadhiyey baxrusaa kulaamoodiyey berdihii ku yeeli shaabaydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu u balaadhiyey baxru saaflaamoodiyey badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alleewaagagusbaa badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alleewaagagusbaa qusbay baalaan arkee baga markaadi jiri baahidaan ku qabo kaama baaqan beri banbasbay baalaan arkee baga markaadi jiri baahidaan ku qabo kaama baaqan beri bishii dhalatay been kuma hadin barbarkaad jirtaan weli bidhaansadaa bishii dhalatay been kuma hadin barbarkaad jirtaan weli bidhaansadaa goobtii haddana sii ballaaratu bogsan weyday goobtii haddana sii ballaaratu bogsan weyday berdihii ku yiil shaabaydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu u balaadhiyey baxrusaa blaamoodiyey bardihii ku yeeli shaabaydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu u balaadhiyey baxru saaqlaamoodiyey badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa aleewaadibismi badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa aleewaadibismi ballan looma dhigo ruux laba boglaa berrii buu waqtigu baareer maray ballan looma dhigo ruux laba boglaa berrii buu waqtigu baareer maraa boqolyoobay berri ballan looma dhigo ruux laba boglaa buglaa berri buu waqtiguba reer maraa boqolyoobay berigii hore sidaan ku bartan belaaganla boogtii haddana si ballaarato bogsan weyday boogtii haddana si ballaarato bogsan weyday berdihii ku yeelishaa baydhabo intuu guniyoba
aya caleemuhu ballaadheen xasan aadama ku maqlaayo malaha intaad sheegtaba isna kugu celcelinaysa maaha waaw waxaad moodaa welibana hees weyn ku ilowno wakhti dheer baynaba sii deyn maxamed cabdi sandheere farsamadu noo jooga wuxuu leeyahay waa hees macaan hay hay waa l- waa ka mikrofoonka furi waay horugu sii waa waday waxaan ku raacna waynaan aniguna aad iyo aad heestaasi waxaa ku luuqeynaya fanaanka xasan aadan samater waxay ahayd heestii isha baydhabo haatanna caashee haddaynu u garo dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
haddii aynu ku horayno waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka banaadir stadium ka soconaya ciyaaraha kooxaha ka kala socda maamul goboleedyada dalka soomaaliya qaarkood iyo sidoo kale koox kale oo ka socota gobolka banaadir oo isagu koobkaasi martigelinaya shalay ayaa kulan xiise badan waxa uu dhex maray ciyaaryahanada ka socday koonfur galbeed iyo puntland ciyaaryahanno kale oo ka socday iyadoo puntland ay u ahayd kulankii ugu horreysay ee ciyaaraysay halka koonfur galbeed ciyaaryahanada ka socday uu ahaa kulankoodii labaad waxaana koonfur galbeed looga adkaaday afar gooli waxba iyadoo islamar ahaantaasina taasi ay ka dhigan tahay in koonfur galbeed ay guud ahaanba tartanka ay isaga harto kadib markii kulankii koowaadna ay banaadir shan iyo eber uga adkaatay koonfur galbeed waa kooxda keliya ee aan ilaayo hadda wax gool ah dhalinin lagana dhaliyey ilaayo sagaal gool gruubkaas waxaa hogaaminaya kooxda gobolka banaadir ka socota oo saddex dhibcood iska leeyo shan gool iyadoo ciyaartooyda ka socdata puntlandna ay leeyihiin saddex dhibcood iyo afar gool maanta ayaa waxaa dheeli doona galmudug koox ka socota iyo sidoo kale koox kale oo ka socota jubbaland haddii aan idin xasuusiyo jubbaland ayaa hore ula ciyaartay ciyaaryahanno ka socday kooxda hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana laba gool iyo gool ku soo adkaaday hiiraan iyo shabeellaha dhexe hadda jubbaland waxay doonaysaa si ay tartanka ugu sii nagaato inaan laga badanin iyadoo isla mar ahaantaasina galmudug ay tahay kulankii ugu horreysay oo ciyaarayso dhegaystayaal wixii ku soo kordhaa arrimahaasi waan idinla socodsiin doonaa dhinaca kale waxaa la- dhinaca kale waxaa la soo xulay ciyaartooyda ugu wanaagsan ee euro iyadoo isla mar ahaantaasina tobanka ciyaartooy ee lasii kala xuli doono saddexda ciyaartooy ugu dambaysa laga soo xuli doono ay kala yihiin ciyaaryahanno ka kala socda kooxaha real madrid yuventus barcelona atletico madrid iyo bayern munich waxaana dhegaysta ay kala yihiin gareth bale oo real madrid u ciyaara iyo xulka dalka wallis johnluigi buffon oo yuventus iyo talyaaniga u dheela Gr- antoine griezmann oo atletico madrid iyo francisca u ciyaara tony cruz oo real madrid iyo germany u ciyaara leonel messi oo barcelona iyo argentina ah thomas muller oo bayern munich iyo germany ah manuel noya oo bayern munich iyo germany ah bebe oo real madrid iyo portugal ah cristian ronaldo oo real madrid iyo portugal ah luis suarez oo barcelona iyo uruguay ah halkaa waxaa ka maqan ciyaaryahanka neymar oo isagu ka mid ah ciyaaryahanadii saddexda ee ugu dambeysay ee sanadkeenu ka soo gudubnay u tartamayay ballon d'or hase yeeshee hadda kaalinta sagaaliyo tobanaad ayuu ka dhacay waxaa sidaasi la mid ah kaalinta koob iyo tobnaad ku jiro oo aan tobanka ciyaartooy ka mid noqonin ciyaaryahan riyaad mehraz oo algeria u dhashay kooxda leicester city sanadkan kula guulaystay koobka premier leaga dalkaasi ingiriiska tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea antony conton waxa uu sheegay in guadrado uu rajaynayo inuu sii joogo kooxda kubadda cagta ee chelsea waxa uu sheegay inuu ka mid yahay ciyaartooyada ay ku tashanayaan xilli ciyaareedkan guadrado ayaa hadda uga maqan kooxda kubadda cagta ee chelsea qaab ama ahaaneed isagoo isla mar ahaantaasina hadda la rajaynayo inuu dib ugu soo laabto kooxda kubadda cagta ee chelsea dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaa inoo joogo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo xubinta ciyaaraha intaas haddaan ku dhaafno ismaaciil oo mar dhoweyd waxaan ciyaaranay codka macaan xasan aadan samater mid ka mid a heesihiisa aan la loodin karin ee haddana qaaciga ah oo muusig degana lagu garaacay oo welibana dee jiib badanina ay ka muuqato iyo weliba een, alaabtii hadda aad sharaxaysay ahayd durbaanka iyo qaabka loo sameynaya oo xoogaa yar la yaro casriyeeyey wax yar Haye.
lagu daray haye marka haatanna maxaad noo soo hadda wada waxaan soo wadaa laka xaaji wacays heesay ku luuqaysoo la yidhaahdo jinaw jinaw marka ma heesyo horaa mise kuwa dambe jinaw waa jannagalow jinaw ha waa jannagale waa jannagale marka laka xaaji wacays codkeeda macaan bal ku dhegaysa af marka hore soomaali badan bay dhiman aad iyo aad
hadayo mahadsantahay lakaxaaji wacays jarma koorida awjinka makiinjubiya codkaasi macaan lakaxaaji wacays ay ahayd haystana waa jinow waxay gebagabo ahayd idaacadda dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii alla idmo galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horrayso anigoo ah caashi ibraahim ismaaciil xuseen farjaro dhinaciga fadhiya maxamed cabdi sandeer oo dhinaca farsamada noo joogo dhammaan idinle sidaas siiyo nabadgelyo just
This program has come to you from the Voice of America, Washington.